الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan joognay halkuu yidhi baabu lcaqiiqa tusanu fii saabicihi wasmun xasan وxalqu shacrin wاlأdaanu fi lulun وshaatu lilأnثى walilغulaami shataani duuna اlkasri fi اlcidaami baabu lacima يحل منا طاهر لمن ملك كميتة من الجراد والسمك وهو بمخلب وناب يقوى يحرم كالتمساح وابن آوى أو نص تحريم به أو يقرب منه كذا ما استخبثته العرب أما استطابته وللمطر حل من ميتة ما سد قوة العمل باب المسابقة تصيح في الدواب والسهام إن علمت مسافة المرام وصفة الرمي سواء يظهر المار شخص منهما أو آخر سواء يظهر المار شخص منهما أو آخر إن أخرج فهو قمار منهما إلا إذا محلل بينهما ما تحته كف لما تحتهما يغنم إن يسبقهما لن يغرم باو الأيمان وإنما تصح باسم الله أو صفة تختص بالإله أو التزام قربة أو ندر اللغو إذ تقل اللسان يجري وحالف لا يفعل الأمرين إلا حنت بالواحد من هذين وليس حالثا إذا ما وكر في فعل ما يحلف ألا يفعل كفارة كفارة اليمين عتق راقوة مؤمنة سليمة من معيبة أو عشرة تمسكنوا, تمسكنوا قد أدى من غالب الأقوات مدا مدا أو كسوة بما يسمى كسوة سواء قباء أو رداء أو ردا أو فروة وعاجز صامت ثلاثا كالرقيق والأفضل إلى وجاز التفريق إنها أي وحي أنك قارنيك له أي عشر كأنه كسا بسنان دون أبوابتا وحين حالي سومر يا باب العقية باب الأضحية أضحية ذا حولها عرفة لدورعي هي عموم النافكة عقيقة قليا عند فقهائنا وإيش الشروط وذي عموما اسكم مدويه axkaamtooda iyo adaabtooda waxyaaba yaryar bay ku kala duwan yihiin laakiin sifada neefka caqiiqada noqonayaay waa neefkii udxiyada geli jiray geeriyalo iyo ari midkii laga dhigaba saa darteed caqiiqada xukunkeeduu ka hadlay marka koowaada wuxuu ku yidhi tusannu ay ilcaqiiqatu sunno weeye waktigeeduu ku xijisiiyo fii saabicihi toddobaad wasmun xasanun magac wanaagsanna loo bixiyo iyo wa xalqu shacrin timaha oo laga xiiro iyo wal adaanu in lagu adaano fil uduni dhegta lagaga adaano intaasaa sunanka ilmaha ka mid ee abwaabul caqiiqa la xiriirta masalada koowaad xukunka caqiiqadu wuxuu yidhi waa sunno ee waajib ma aha sunnanimaduna waa qowlka jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan in caqiiqadu aanay waajib ahayn ay sunno tahay waxay u deliishadeen nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam caqiiqada in la weydiiyey su-ila cani ilcaqiiqati markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam laa yuxibu allaahu alcuquuq caqnimada ilaahay ma jecla saxaabigiibaa wuxuu leeyay wakaannahu kariha alisma nabigu magaca inuu dhibsaday baad u eg tahay kadib buu nabigu yihi maxalushaahidku inta dambe weeye man axabba an yansaka can waladihi falyansak canhu can ilgulaami shaataani wa can iljaariyati shaatan qofkii jeclaysta inuu ilmihiisa wax ka gowraco ha ka gowraco wiilkana oo laba neef oo ari ah gabadhana hal neef weeye haddaba waxay leeyihin maadaama nabigu uu yihi man axabba ninkii jeclaada oo qofka rabitaankiisa iyo jacaylkiisa lagu xiray inayna waajib ahayn baan halkaa u deliishanay bay yidhaahdeen halkaasay jamhuurtu u deliishadeen raxmatullaahi calayhim in caqiiqadu aynay waajib ahayn waxaa kaloo yidhaahdeen amar sariixahoo sugan isagana dood bay geliyeen inay nabiga ka sugan tahay oo nabigu cala salaam kullu gulaamin murtahanun bicaqiiqatihi cibaaraha sidaa maahane waajib caama uu waajibiyo nas sariixa bay dood badan geliyeen cibaaraadka saa arooree bacdi riwaayaat ahna way tacniyeenoo way tadciifiyeen aduu calaa kulli xaal taasay u deliishadeen tusanu caqiiqada waa la sunneeyey goormaa la gowracayaa oo caqiiqadu ay noqonaysaa caqiiqadiiyo magac bixintuba maalinka toddobaad baa fiican uu xadiidkii samurata bni jundub imaamu tirmidi iyo keyrkii ay warinayeenbaa wuxuu ahaa kullu ghulaamin alghulaamu murtahanun bicaqiiqatihi tudbaxu canhu yowma saabicih maalinka toddobaad baa laga gowracayaa wa yusamaa waana loo magac bixinayaa wa yuxraqu ra'suhu madaxana waa laga xiirayaa intaasuu xadiidkaa samura ku ansaxay waana xadiidka keliya ay culimmada xadiidku yidhaahdaan xasan albasri samica min can samurata xadiida alcaqiiqa samica min samurata xadiida alcaqiiqa buu ka maqlay xadiidka la yidhahda mashhuurkaa wey haddaba xadiidka ansaxay wuxuu tilmaamay waktiga wanaagsan waa goorma yowma saabicihi maalinka toddobaad riwaayaad culimmadu isku hayaan baa jira maalinka toddobaad haddii uu ku dhaafo in toddoba toddoba ilaa saddex toddobaad la gaaro fursad qofka la siinayo oo maalinka toddobaad hadday kuu suurageli weydo toddoba kale maalinka afar iyo tobnaad inaad ka dhigto hadday duruufi kuu diido inaad maalinka kow iyo labaatanaad ka dhigto waa riwaayo intay culimmaduna u badan yihiin dacfigeeda culimmada qaar ka mida sida sheekh naasiri raxmatullaahi calayhimna ay taxsiininayaan oo xoogeynayaan weye marka wasmun magac xasanun oo wanaagsanna waa loo bixinayaa magacana daahirka xadiidka samura sida wanaagsani waa in loo bixiyo maalinka toddobaad in loo bixiyo weye magaca haddaba laba arrimood baa la xidhiiray mid waa waktiga loo bixinayee wanaagsan daahirka xadiidka samura sidaa aan sheegno maalinka toddobaada weeye laakiin ka hor inay bannaan tahaybaa fi saxiixi ku taalla nabigu calayh salaa slam markuu ibraahim u dhashay subaxii dadka wuxuu ku yidhi waxaa xalay ii dhashay wiil wa samaytuhu bismi abii ibraahiim isla habeennimadiiba nabigu waa u magaacbixiyey sala allahu calayhi wasalam oo toddobaadkii ma sugin taasina waa wej mashruuc oo bannaan weeye hadday xaajadiiyo baahidu keento xilligaa ka hor intuusan dhalan in magac loo bixiyana iyana waa la ogolyaho waa loo bixin karaa duruufta xayaatada muslimiinta meelaha qaarkood ilmaha isbitaallada ku dhalanaya baa waxaa la yidhahdaa sii qor magaciisa hadduu gabadh noqdana qor haddii wiil noqdana qor waxaad u bixin lahayd marka ilmihii dhashayba isagoo magacii watou soo dhalanayaa oo markaa diiwaanka loo geliyey bay hadhow waraaqaha dhalashada ugu soo bixi tala farahaga wayba ka baxdayba hadday duruuf iyo haddaba xaajo keentana intaa ka hor waa loo sii bixin karaa dhibaato mala wax nahyiya oo taxriiminayana ma jiro tasmiyada mujaradkeeduna cibaada tawqiifiya ma ahano laleeyahay ilaa ilaa waalid inay noqoto weye walidaalika waxaa la ogolaaday inaad kunyo la baxdo qabla alwaladi abuu fulaan inaad la baxdo hadhow fulaankii aabbihii aad lahayd inaad ilmahaaga u bixisana wax maanicoo diidaya ay ma jiraan masalada labaadee la xiriirta waxaa weeye magacu inuu magac wanaagsan yahay magacyada wanaagsanna waxaa u fiican wixii ilaahay addoonnimadiisi inuu yahay loogu tiiriyo walow lafdiga sidaasah dacfiba ha ku jiro yaanu sugnaanine waxaabuu muslim imaam muslim fii saxiixi uu ku warinayaa ibni cumar radia allahu canhuma wa ardaahumaa inuu ka warinaya nabigeena sala allahu alayh alih wasalam ina axaba asmaa'ikum ila allahi cabdullaahi wa cabduraxmaan cabdullaahi iyo cabdiraxmaan baa ugu fiican labadooda jaamica mideeya waa addoonnimo rabbi in loo tiiriyey raxmaanna waa sifa allahna waa ismi marka cabdilcasiis in la yidhaahdo iyo ilaahay sifaadkiisa kale in loo tiiriyaay iyo asmaadiisay tilmaamaysaa waxaa kaloo la ogol yahay oo is-oon xumayn asmaada bini aadamka xaqiiqadiisa ka turjumaysa oo sida hamaam iyo xaaris nabigu waa ku lahaa asmaada waxaa ugu fiican cabdullaahi cabdiraxmaan wa asdaquhaa xaarisun waa hamaam macyada u rumsan bini aadamka ka turjumaya xaaladiisa xaaris waa ninkii shaqaysanayay ordaye xamaalayay wey biniaadamkuna wakaasu waa unla way ordayaayo naftaa oradan bay kugu haamiintaayo bahalhum gurihum baa meel loo ogolaan la hamaamna kii fikirka iyo murugada badnaa weeye hadda nin dunidan ku noolba fikir iyo walbahaar iyo murugo waa u taallaa asdaqu lasmaa'i wey carabtu dhaqan waxay u lahaan jirtay dad waxay ahaayeen meel jasiirad oo qaxara dega qabaa'il iscayrsadoo isdagaalana way ahaan jireen qofka magiciisana markii la maqlo laba arrimoodba waa jiri jirtay sida ibnuqayim axkaamu lmawluudka tuxfat lmawluud fi axkaami lmawluud kaga hadlayo wuxuu leeyahay ilmaha markuu yidhi magaca loo bixiyo marar badan waxaa dhacda inay dabeecaddiisu magaca shabbahdo oo magacii oo kale uu shabaho saas darteed taasina way sheegaan qofka magaciisa markii la maqlo qof adag oo qallabsan oo la mari karin oo cadkiisa aan la haweysanaynin inuu noqdana way jeclaan jireen saas darteed bay magacyo qallabsan la bixi jireen sida qataade iyo calqama iyo magacyada lamidka calqama waama geedka dacarta la yidhahdo wey marka innaga dacar waa la baxnaa sooma nin kharaar oon la liqi karin weeye saasaa looga jeedaa qataada inana waa la baxnaayoo qodax weeye hebel qodaxa uu ku mudiyo waxaa weye meeshuu kaaga soo aado waxaa weeye dhaawac baa kaa soo gaaraya ninka haka leexo bay ka dhigan tahay colaad way la bixi jireenoo xarbi weeye fulaan abu sufyaan ibni xarbin soomada maqal xarbi waa colaad ninka aynu niraahno waa nin dagaal dagaal badanoo colaad iyo dhib iyo rabsho uu taaganahe faraha ka qaad waxba laguma darsado way ahaan jirta iyaguna magacyada la bixi jireen waxaa ka mid a geedi geedi iyo kaynaan ama haddii aad koonfurta timaada kunnoo dheh kunno iyo kaynaan isku mid weeye iyo geedi waa musaafir fulaan ibni musaafir iyo fulaan ibni muhaajir iyo muhaajir iyo musaafir iyo waa un geedi iyo safar iyo nimanka la yidhaahdo weeye marka magacyada saas oo kaleeta ah ee qofkan qof adayg ku dhashay iyo meel adag la soo noolaa iyo xaalad adag soo mara iyo qof adag inuu yahay iyo magacyada carabta way jeclaan jireen xataa xilligii taabiciintana magacyada caadi baa loola bixi jirayoo iyagana asal ahaan dhibaato ma laha in lala baxo keyrkii loo tiirinayaa ma banaana magacyada taskiyada iyo ammaanta nafta tilmaamayana ma banaana amaa kuwa taskiyada tilmaamaya waxaa ka mid ah naasiruddiin muxyiddiin hebel shamsuddiin shihaabuddiin waxaasoo dhan baa ka mid a nabig alay slam gabarh baa u timid wuxuu yihi magacaa baraa la yidhahda baariyad bay tidhi markaasuu wuxuu yihi innahaa tusaki nafsaha nafteeday ammaanaysaa bal anti zaynabu zaynab baa lagu yidhaahdaa buu yidhi ninna wuxuu yimid nabigo wuxuu yihi magacaa abulxakam baa la yidhaahdaa markaas la yihahda abulxakam aabihii in allaha huwa alxakam buu yihi bal anta abuu fulaani wiilkiisi weynaa ilmihiis buu ugu magac daray magacyada saa darteed buu nabigu bedeli jiray sala allahu alayh alih wasalam magacyada taskiyada tilmaamay ilahina qur-aanka wuxuu ku yihi falaa tuzakuu anfusakum walidaalika kaana alimaam muxyidiin inawowi raximah llahu tacaala nabiga magaca muxyidiin ibnawowi u diidi jiray aadna waa u necbaan jiray in lagu dhahana ma jeclayn masaailka anas ibn jarir tabari tahdiib ulaahaar iyo sheekh naasir silsilayo ka hadlay sheekh naasir wuxuu ka hadlay markuu masaailka ka hadlayay magaca naasiruddiin la yidhaahdo magac horey u baxay uusan rabin inuu yahay laakiin aan la garanaynin hadduusan sheegin saa darteed min baabi alqaabtii in la sheega aan laogolayn naaniisahii xumaa laakiin haddii ka fursan weyda qofka in la garan waayo la sheegay ay tahay mar xilli salafkii ma jiri jirin hore hebeldiin hebeldiin hebeldiinkani ma jiri jirin xilli dambe oo quruuntii dhexe oo dambe ah oo waxoogay waxbadan daciifay umaradiina hebeldiin hebeldiin hebeldiin iyo diinta awoodiye malaxay la baxeen annaasu calaa diini muluukihim weeye baa carruurtii yaryarayd loo bixiyey ilmihiiba wuxuu weynaanayaa isagoo magacaasoo kaleeta wata wiil iyo gabartoona magacyadaa xunxun ka daaya ee taskiyada tilmaamaya magacyada ilaahay taskiyada tilmaamaya waxaa ka mid a wixii sifaat ilaahay qofkii la siinayo saa darteed nabigu waa kila akhnacu lasmaa'i shaahana shaah aqda alqudaati iyo qaadi alqudaati iyo waxyaabihii la diiday bay ka mid yihiin walow alqaabiya taytaliya magacyo lala baxay xilligii dambeba ha noqdaane daahirka nusuusta wuxuu tilmaamayaa inaan lala bixi karin ilaahay keyrkiiba haddii addoon looga dhigana cabdihebel la yidhaahdo iyadana ma banaana qolyahan shiicada waxay la baxaan cabdi cali iyo cabdilxuseyn iyo magacaasay la baxaan mid baa rabay markii inuu ku xumeeyo wuxuu yihi magacaa markaasuu yihi cabdilxuseyn baa la yidhaahdaa ee adigu magacaa kelbullaahi baa la yidhahdaa markaasuu acuudu bilaahi kelb markaasuu kelbullaahi khayru min cabdi lxusein ay ilaahay leeyahay baa ka khayr badan addoon xuseen leeh haddaba addoonkaan addoon u tahayd caabudaba xuseen yahay anigoo ay ilaahay leeyahay baa ka fiican marka walow iطlaaqa kelbullaahi in la yidhaahdo laysat min aladabi aynan ahayn ilahi subana wataala sax addoonka ilahay eyga ilaahay baa iska leh dameerahana ilaahay baa iska leh doofaarka iyo khalqigoo ilaahay iska leh laakiin hal wej waa kuu bannaan yahay khalqigoo dhan inaad ilaahay u tiiriso uunkan dhan ilaahay baa iska leh laakiin khalqigii intaad qaar magacooda doorato intii la liidayo ilahay inaad u tiiriso inaad doorato suul adab weeye marka rabu samaa'i waad dhihi kartaa wa rabu lardina waad dhihi kartaa wa rabu lmalaa'ikati dheh rabu linsi waljinni dheh laakiin rabu xamiiri wa rabu lkilaabi wa rabu lkhanaaziiri lama ogola suul adab weeye waayo makhluuqaadkii inaad ka doonata rabbi inaad u idaafaysay intii la xaqirayay ixtiraam iyo tacdiim iyo tawqiir rabbi ma aha subxaana wa tacaala marka asmaadan ilaahay keyrkii addoonka looga dhigayo iyadana ma banaana asmaada kalen banaaneen waxaa ka mid a asmaada khuraafada aan banaanayn ee ciraadka iyo wax la barakaysanaya tilmaamaya maxaa ka mid a urur baa ka mid a magac urur la yidhaahdo haddaad ogtihiin soomaaliya meeshu idinka soo galay dayrab iyo macsharu farag buu ka yimid kutubtan jee sixirka waxay yidhaahdaan waxay qoraan manaasisha sideed iyo labaatanka manaazilu sacdi iyo manaazilu naxsi baa jira kuwa nuxuusoo la baasaysto kuwa sacaado ahoo liibaanahoo la khayraysto urur waa taqaanaan xiddi xiddiyaha ka mida toddobada manaasisha xilliga rabiica weeye ay godani ugu horayso ururkuna ka mid yahay qaarna way khayraystaan sida godanta iyo ururka oo kaleeto qaarna way sharaystaan sida cadaadxayn iyo zuxal iyo mariikh iyo oo kaleeto marka urur waxay leeyihiin ilmihii habeenkuu dayaxa bishu ku dhalato bishu markay dhalata iyadoo urur la fadhiday ilmihii dhashaa urur loo bixiyaa wuuna tarmaayo xidigaha farabadan sidoodu xoolabadban buu dhalaa bay leeyihin magacyada saasoo kaleeta halkaa ku salaysan oo lihaadaa loola baxay waa magac ka turjumaya caqiida faasida ka turjumaya maadaama xidiga ay bishu ku dhalatay taiir wuxuu leeyahay ilmihii dhashay uu tarmayo oo badanayo saas darteed waa tafaaul urur markaan la baxayn oo kale waa tafaaul inuu badan doono oo laleeyahay xidikibaa taiirinaya hade cadaadxaynna faqri weligii kama baxay yidhaahdeen kutubta waxay yidhahdeen cadaadxayn habeenkuu la fadhiya bisha ilmihii dhashaay weligii faqri kama baxo xaynta waxaa loogu bixiyey in yaroo xayn oo ari ah xoolihiisu ma dhaafaan marka waxyaabaha saas oo kaleeta caqaa'idka ku salaysan asmaadaasi waa asmaa ka turjumaysa caqiida faasida weeye ilmuhu hadduu gabar yahay magacyada dareenka shahwada leh culimmadu way diideen oo lama ogola yidhaahdeen sida nuhaad oo kaleeta nuhaad mataqaana macneheeda annahdu waxaa la yidhaahdaa gabadhu markay naasbixiska tahay baa la yidhahdaa marka nuhaad naasabixis wey magacyada saasoo kaleeta dib carab marka cajab tahay carabiyada aadan garanayn waxaa laga yaabaa taasiirayna kuu yeelanin laakiin caalamku waa la wada noolaan qofkana beri caalamulcarabi wuxuu la noolaan lama oga waxaa kaloon bannaanayn magacyada gaalada tashabuhooda aan bannaanayn hadaa ilmahadu joon bixiso magacyada gaalada hadda rag waxaa jooga magaalada masaajid idinkula tukado john la yidhaahdo michael baa ka mid a waxyaabaha saas oo kaleeta magacyada gaalada ahna lama ogolo oo ma banaana waagii hore innaga muslimiin markii la ahaa meel la sheegay iyo waddan iyo magaalo waxaa iyo wad iyo qowmiyad la sheego magaalana makiya madiina u fiicnaayo gabdhaha makiya madiina loo bixin jiray qowmiyaadkana carabtaa u ficnaayo hebel carab baa la dhihi jiray iyo carab iyo magacaadaasan la bixi jirnay waagii dambe reer galbeedku ina qabsadeen waxaa la baxnay qabiil yurub baa la baxnay yurub iyo magacyadaasaan la baxnay magaalooyinkiina baariis iyo baarliin iyo london iyo baa la baxnay xilli dhexdoo waxaa jirta khilaafa alcusmaaniya gabdhaha istanbul baa loo bixin jiray markii istanbul laga takhalusay khilaafadiina maacidi baa loo bixiyey kuwa wuxuu iga sheekey inay gabadh eglan la yidhaahdo baa ingiriiska iska dhiibtay ingiriiskuna waa laba qaybood eglan iyo welish wey london waxay ka mid tahay gobolada qaybta eglan la yidhaahdo bay ka mid tahay nin baa u turjumaya marka magaca eglan eglan waad joogtaaye magacabaad leeyahay saas darteed haddii yurub la joogo magacyo aan la ogolayn baa jira laakiin halkan aan dhib lahayn haddaad yurub tagtaan meelaheedaas magaca luul la yihahda ma banaana magaca luul la yihahda gabdhaha in loo bixiyo yurub haddii la taga ma banaana waayo luqooyinkooda luul waxaa la yidhaahdaa dakaru rajul baa la yidhahdaa ama farjul marati labadaas ay isticmaalaan marka saas darteed soomaalida luqaadkeedana in macnaha loo isticmaalo waa ku jirtaa laakiin waa magac sarbeeb iyo kinaayo oo markii xanuun iyo xubinka taranka kala soo darso bay soomaalidu waxay dhahan dhakhaatiirta markay yimaadaan dhuulka ay xanuunaya waa magaca soomaalida luqaadkeeda lahjaadkeedu qaar isticmaalaan weye calaa kulli xaal magacyada cawrada tilmaamaya iyo magacyada shahwada kicinaya iyo magacyada tashabuha gaalada ah kuwaasoo dhanna ka daaya magacyo khayr badan baa ilaah idin siiyo muslimiintu la wada bixi jireene iyaga ha lagu ekaado waxay yidhahdaan magacu waa maradii ilmaha markuu yar yahay siduu u wato waa markuu berri waayeelana wuu wadan masaajid hadduu joogo isaguu wadan maraduu qabay weeye ilmahaba waxaad u bixisaa magac isagoo masaajid jooga iyo isagoo magaaladiisa jooga iyo isagoo yar iyo isagoo waayeelayba u wadan karo magac waxaa jira ilmaha yarkaa lagu koolkoolin karo laakiin nin oday oo weyno rag soo dhex fadhiistay haddii la yidhahdo joonow odayaasha muslimiinta meesha wada fadhiya ama arrin muslimiin baa laga hadlay odayaasha masalada doo saaraya xagga diinta qaadi joom baa ka mida ka waran gabadha yareen haddaad magacay lagu koolkooliyo aada u bixiso ka fikir berri hooyo markay noqotay ayay noqoto magacay ayay hooyo wadan karto u samee magacu waa maradii qofkan uuna qabi doono inta uu nool yahay marada uu qabi doono maraduu meel walba la tegi karo waa inay noqotaa iyo macshara falak maxay yihiin dayrabigu waa mujarabaatu dayrabi axmed dayrabi alkabiir waa kuwaan laga kitaab daydi ee la yidhaahdo magacada macsharu falakuna buruujta waa macshar ilfalaki kitaabkiisa risaalo yar weeye buruujta iyo xidigaha iyo waxaas ka sheekeeyaa kama mana caqiida saabi'a nimankii wasaabi'iina la dhihi jiray caqaa'idkoodii baa taatiil ku leh markaad bogeysa macsharu falagu waa muqadima qofkan buruujta la isticmaali doono ayuu ka bartaa abu macshar alfalaki shaki badan baa ka jira muslim inuu ahaa majarabaati dayrabi kabiirna waa sixir maxdi ah sixirkaa waxaa lagu weydiiyo kuwa lagaa weydiiyo adi magacaa hooyadaa magaceed haddaad walaad jiro ugu tagto oo adiga hooyadaa magaceeda laydin weydiiyo su-aal dambe uma baahna saaxir weeye ama wuxuu haystaa mujarabaatu dayrabi alkabiir ama kutubta shamsi almacaarifka iyo kuwa la falgala ayuu haystaa hadduu xoolihii kaa lumay maalintii iyo saacaddaad qiyaasaysa ka weydiiyana saacatulkhabar buu haystaa se kuwan kale shamsulmacaarifka iyo awfaaqa iyo mujarabaatu dayrabi iyo kutubta talaasimta iyo qaar halkaasay maraan qaarna maalmaha iyo saacadaha iyo bay maraan sida kitaabka la yidhaha saacat lkhabar saacat lkhabar kaasuu haystaa ibni carabi calaa kulli xaal kutubu saxrawi laakiin wadaadadeennu markay wataan kitaabka buux baa la yidhahdaa buux waxaa loogu bixiyey xoolahii caama lahayd iyo xogtay u baahnayd baa galka ka buuxa wey kitaabka meel walba warqad baa kaga jirta ama lacag baa kaga jirta marka caamahoo socda laga qaaday ikitaab rob xirfiga igo saas darteed kelimatu tawxiidka laa ilaha illa allahu oo sida saliibka istallawdii kiristanka u qoran baa ku taalla waxaa kaloo ku taalla aayaddii dhammaanku maxay qisadii nabi luud qoomkiisa ku dhammaadeen faamtarnaa calayhim mataran fasaaa mataru lmundariin oo saliib ana way ku taallaa marka waxyaaba badan baa ku yaallo xirsigaa la qoraa dadka inta loogu ridaa lou qiiqiya jinkii waxba haya la yidhaahdo oo xuu sama duruub sama beriis sama baa ku taalla waxaa kaloo kutubtan laga helaa magacyadan jinka ee jinka inta lagu akriya nimanka heshiiska yihiin jinka nimanka way soo heshiiyaan qofkaa taaba yihaahdaan markii lii keena qaylo iyo cabaan afka ku dhufo adna waxaa akri adna riddaan ka bixi qofkiina waan deenaynaa waa heshiis iyo qandaraas wada heshiis ku yihiin baad ku baabaa ku jirteen markaasa waxaa akriayaan birhatin tarhiin tuuraanin biziirin shabkaahir bay ku akriyayaan oo waxa magacaaba taqaana jin iyo shaydaan magacyada iska dhe alaa kulli xaal kuwaasaa loo jeedaa saa darteed magacyada ha la wanaajiyo wa xalqu shacrin timaha in la xiiro maalinka toddobaad in laga xiiro wasankooda oo dahaba ma fidaa ama haddaadan haynin waxun sadaqo u dhigmaa inaad bixiso ayaa iyadana wanaagsan wayuxlaqu ra'suudi nabig ala sala slam wey riwaayaad qaarkood wayusamaa riwaayaad khata oo waxaa jira wayudmaa bay riwaada qaarkood wariyeen kaase qaar waxay u fasaxintii la mooday baa ilmada madaxa dhiig ha loo mariyo ama zacfaraan ha loo mariyo fuqahada qaarkood ku saleeyeen wاladaanu in lagu adaano fi اluduni dhegta xadiidkaasi waa xadiiu abi raafic oo uu leeyahay nabiga waxaa arkay adana fii uduni اlxasani xiina waladatu faatima faatima marka dhasha nabigu dhegta kaga aadaamay baa arkay abu daawud iyo axmed baan wariyey turuqdiisa dhammaantoodna xadiidkaa daciif weeye ma sugna sunadaana suna haabita ma aha ama sheekh naasir raximah اllahu tacaala markii hore qiyaas buu fii riwaay alqaliil xasanun in sha allah uu ku yidhi kadibna waa ka noqday fii tamaami ilminna wuxuu leeyay wixii aan ku salaynayey iyo raggii aan moodaya duruq kale inay arkeen aan warkooda raacay wixii waa socon waayey meelahay ii direen baan dib ka soo helay wixii aan meesha ku haya daciifka camba isla wada noqdeen waan ka noqday hala ogaada taraajucaadka sheekhana waa ku qoran yahay tamaamulminnana wuu ku qoray baabkan caqiiqada markuu ka hadlaya tasbiyada inuu masaladaa ka noqday sheekhu raximah llahu tacaala kadib wuxuu yidhi ilmihii in misaa laga gowracayaa wey washaatu hal neef oo ari ah lilunhaa dhadig iyo gabarta laga gowracayaa walilghulaami wiilkana shaataani laba neef oo aria wey xadiidkaas xadiidkii camr bnu shaanabi can jadiina waa ku jirayo can ilghulaami shaataani wa can iljaariyati shaatun waa ku jirtaa xadiidkii mashhuurka ee xasanka ahaa xadiidu umu kurjin ilkacbiyati ahaana can ilghulaami shaataani wa can iljaariyati shaatun wiilkii laba neef oo arya weeye gabadhana hal neef labada way ka sugantahay nabig sal gabadhana hal neef wiilkana laba laba neef way ka sugantahay nabig sal slam sifada neefku waa neefka caqiiqada aynu kusoo marnay duuna alkasri iyadoon la jebin filcidaami lafah oo lafaha yaan la jejebin taasi wax ku sugan oo asaxay ma jiro waana qowl daciife sida ilbaha kale loo qalanayay baa loo qalan karaa lafahana waa la jejebin karaa dhibaato ma laha baabuacimati cuntooyinka buu baabkanay ku saabsan yahay acimadani asalka cuntada kale waa iska xalaale waxaa aada u mudan xayawaanaadka iyo xalaal iyo waxaan xalaal ahayn in laga hadlo muqadaba mualifku wuxuu leeyahay ama culimmadu ay fuqahadu ku soo ururiyaan asalku waa ibaaxa wixii acimo ah oo dhan waxaa laga soo reebayaa oo xaraam ah dhowr nooc baa laga soo reebayaa waxa laalay wax kasta oo shariicadu ay xaaraamtinimaysay in la dilo waayo cunitaankii dil baa ka horeeya dilkuba hadduu xaraam noqday ma banaana wixii la isku raaca shariicadu waxyaabo ay xaaraamtinimaysay kalhudhudi iyo suradka iyo shinnida iyo quraanjada iyo waxyaabaha lamidka ah ee shariicadu xaaraamtinimaysay in la dilo hilibkoodu xaraam wey lama cuni karo ciddii laga xaaraantinimeeyey hadday caam tahayna si caamuu hilibku xaraam u noqonayaa haddii cid khaasa laga xaaraantinimeeyeyna ciddaa khaaska ah bay xaaraan ka noqonaysaa ta khaaska waxaan uga jeednaa qofka muxrimka ah iyo ugaadha hadduu muxrimka ugaadh dishooo qasho xaaraan weeye bakti weye waayo isaga xaraam bay ka ahayd laakiin ninka xalaasha ee xaraam weye hadduu diloo qalo waa la wada cuni karaa taasi waa qaybta koobaad wixii shariicadu ay xaaraamtinimaysay in la dilay diiday in la taabto waa qaybta koobaad qaybta labaad waa cagsigeeda wax kastoy shariicadu amar ku bixisay in la dilo inuusan maal iyo wax manfacala ahayn baa halkaa laga gartay wixii la cunayana waa wax maal iyo manfaco iyo ilaalin iyo badbaado u baahan wey waxaa ka mid a khamsun kulluhunna fawaasiq yuqtalna fi lxilli waalxaram shantii fawaasikda ahayd sida jiirkii sida aygii dalcunka ahaa sida masaskii sida baashii baqalyada ama dafada ama xagatada la dhihi jiray sida tukihii barabaraha cadlaha iyo waxa lamidkae nusuustu sidaa u sheegtay ama wasaqii baa ka mida waxyaabahan wasaq amani waa mulacde ama waxyaabaan qareefkii kamida tiraadaba waxaa kaloo ka mida aljallaala neefka xaarcunka ah neefka xoolaha ah ee suuqa a intuu yimaado cuntada kala ma cunee isagu meelaha musqulaha buu daba wareegaayo saxaraduu cunaa hilibkiisu xaraam wey way shareecadu way xaaraantinimaysay saa darteed shareicadu waxay amartay in la dilo oo la khaarijiyo oo dhan lama cuni karo mar haddii la yidhi man wajadta dikaan man waqaca calaa bahiimatin faqtuluuhu waqtuluuha iyadana dila soo ma aha marba dee amar lagu bixiyey hal la dilo hilibkeedana lama cuni kara tuura wey qashinka ha lagu dara wey wixii shariicadu amar ay ku bixisay hal la dilo inuusan manfaco iyo maal iyo wax muraacala ahayn oo qiimo sharciga kale ahayn baa halkaa laga gartay isna waa xaraam wixii shariicadu ay nusuusta caamka ay bixisay kulli dii naabin min asibaaci wadii mikhlabin min atayrina waa xaraam ilaa ma stuniya wax kasta oo micida ku ugaarsada ama cidiyo ku ugaarsadoo wax dila oo xayawaanaadkan hilbaha cuna hase ahaatee hilib diyaara meelaan iska cuninay isagu ugaarsada hadduu shimbiro yahayna ciddi ku ugaarsada haddii uu dhul joog yahayna ciddi ama ku ugaarsada mice ku ugaarsadana isna waa la diiday cumuumkaasna kulli dinaabin min asibaaci wadii mikhlabin min atayrina xaaraam weeye ilaa mastusniya oo waraabaha ammaane oo nabiga xase la weydiiyeyoo addabucu saydun ugaadh miyaa markaasuu yihi nacam haa baalka waa ugaadh oo waa la cuni karaa baa layidhi waxaa layidhi fulay baa tahay baa layidhi waa ruuxan fulay waan ahaye laakiin anagoo cafiyo waa caafimaad qabo ninkii dhegteeda qabtaan geesi waa qaabosha madaxadaygiisa hadduu ku qaninayda waa bas micihiisana waa taqaanaa calaa kulli xaal dabacu madhuwaagana haa siday culimmadu u badan yihiin aimada fiqiga luqadu saasay u badan yihiin fuqaada shaaficiyadu laakiin meelo kale inay u warwareejiyaan bay isku dayan raxmat ullaahi calayhim jamiican kaasina waa xaraam waxaa kaloo cala alcumuumi xaraama waxa dawaatu sumuumka ah wixii sun iyo madaro dadka bini aadamka dhibaya leh isagana cunitaankiisu xaraam weeye marka xayawaan kasta oy tijaaribtii iyo baaritaanku caddeeyaan inuu sun yahay oo dhib caafimaadka iyo bini aadamka u leeyahay nafta in la ilaaliyo oo la badbaadiyo maadaama waajib ay tahay isagana xaraam weeye intaa wixii ka soo haray waxaa xaraama wixii nas khaasa magaciisa ku soo arooro sida dameeraha guri joogta oo kaleeto iyo wixii lamidkaa alxumuru linsiya tii la yidhaahdo inahaas cumuuman waxaa xaaraamtaa weeye hal arin oo usuulu taxriim ah baan u tegi doonaayo qaadaabidkeeda iyo qaaciidadeedu culays iyo dhib badani ka jiro yaxilu waxaa bannaan minhaa min alacimati waxaa bannaan aahirun wixii aahira nijaaso dhan ma bannaana liman malaka qofkii leh bay u bannaan tahay ka maytatin sida baktiga oo min aljaraadi ayax iyo wasamaki mallay ah labada ah waana xadiidki ibni cumar ibni maaja iyo keyrkii wariyeene nabigu sal slam la uxilla lanaa maytataani wa damaani laba bakti iyo laba dhiig baa noo bannaan faama almaytataani faasamaku waljaraadu xayawaanka biyo iyo badku noolkaa ean bariga ku noolaan karin baktigiisi iyo birsolkiisu waa xalaal waljaraadu xayawaankaa yaryarka ee duulaya jaraad waxaa la yidhahdaa waxaa yar ee duula ee dhiig daata lahayn ee dhirtiiy dhirtana daaqaa la yidhahdaa ama ayaxa caadigaa dhe ama kabajaankeenna dhe ama waxaan roobku markuu doo nalka iyo iftiinka ku wareega ee duulduula dheh waxaasoo dhan way bannaan tahay in la cuno idinka soomaaliya waa dhibsanaysaan laakiin dadka qaarkii galabtii casariyada markaad shaha cabaysaan soo buskudi wax kuma cuntaan dad baa ayaga buskud u yahay maalinkii aniga maqal un maahane arag markii igu horreysay xilli aanu malayn nineteen ninety eightkii sideetan sideed ahay baa waxaan ka degay kambala saajka markaas tawxiid hala u socda baaban suuqa bahalkan lagu gadaan maray intii hore dad cayrsanayda waa arki jiray laakiin isagoo intii la shiilay oo saliid lagu shiilay oo jawaano ku jira oo la miisayaan arkay marka nimaan ku i waxan maxaa waaye aljaraadu soomala maqal budi ha waa kan dadkii baan fiiriyey waa la miisanayaa suuq ganacsi fiican baa ka socda mid gatay baan dabagalay aa ninkan gatay wuxuu samayn doonaa aad fiirisid bacdiiba muunan xirin loogu ridaye dhaxuu sii socdo intuu gacanta gashaday boorka ku shubtay waxaa kan iyo soomaali kala fog waxaa arki jiray markaan ardayda mubaaso ka ahayn dad gaari dulo iyagoo bahalkaa roobku markuu da iftiinka ceyrsanayo oo guranaya oo intay saa yidhaahdaan oo caleenta ka ka duuduudiyaan afka ku gurtay isagoo labaasoonin la shiirinba carabul carabi baa waraystay iyagana waxaa weeye caadi intii iyaga la yar qallafiyo oo saa la yidhaahdo baabadoo lagu cunaaba wax iska caadi ah weeyaba qaar baa waxay ku leeyihiin fitamiinaad iyo faa'iidada caafimaad wuxuu leeyahay aan xayawaanka kale laga helin calaa kulli xaal janaadku waa xalaal dad baa cuna adoo haddaadan cuni karin wax kastoodan cuni karinna macnaheed inuu xaraan yahay maaha kow wasamakina xayawaanka biyo ku noolkaa weeye ean barriga ku noolaan karin xayawaanaadku saa darteeda waa saddex qaybood xayawaan barri ah oo bannaan mooyeen biyo aan qaban xayawaan baxri ah oon biyo mooyeen bannaan qabanaynin iyo xayawaan barmaa'i la yidhaahdo barriyun maa'iyun baa la soo gaabiyaa alxayawaanu albarmaa'i sida jeerta iyo iyo xaaska iyo xayawaanaadka diinka iyo lamidkaihi ee biyahana ku noolaada bannaankana ku noolaada xukunkiisu xayawaanulbari buu qaadan saas darteed jeerta iyo xaasku kullu dii naabin min asibaax weeyo muxaramaadkay galayaan saas darteed hilibka iyo xaaska isku cunin laakiin waxaa la yidhahda libaax badeedka iyo ama alqarshil abyad ay yidhaahdaan carabti bahalkan dilaaga ee aada loo soo sawiraa micyaha waaweyn iyo bannaan kuma noolaan karo walidaalika min jinsi sabab buu ka mid noqonaya wamaa ayiladii kiibaa xaraama bimikhlabin cidi iyo wanaabin mici yaqwa ku xoogeeysana wamaa ayiladii kii bimikhlabin micidi iyo wanaabin mici yaqwa ku xoogeysto ku waarsadana yaxrumu wa xaraam ka timsaaxi iyo xaaskii iyo wabnu aawa baalka la yidhahdo wey dawacada iska dhacda waba waxaanu naqiinay guduudanaha laakiin sawiradiisii haddayna sawiro khalada soo gelin dawacadeenni wey sawirana ay soo geliyeen hadda meelaha ay ku qoraan waa sawir dawaco wey waa hore laakiin ibnu awa waxaana lagu fasiray unu naqiinay baalka guduudaha la yidhahdo calaa kulli xaal baalkanna guduudahana micibuu ku waarsadaa dawacana micibay wax ku cuntaa iyo xaaskuna micibu wax ku cunaa waxyaabaha micidaa ku ugaarsada kuwa cidida waxaa ka mida baallaanta shimbirahan baaska iyo baaska waaweyn iyo baalkan qorgorka ay yidhaahdaan iyo baallaha saa waxu dafoo dhanna iyagana xaraam weeye nabigaana yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi taclaba alkhushan imaam axmed muslim iyo keyrkii wariyeen kullu dii naabin min asibaaci fa akluhu xaraamun wax kastoo micilahoo duurjooga cunitaankiisu xaraam weeye xadiid ibni cabbaas oo muslim wariyena wuxuu lahaa nabigu nahaa can kulli dii naabin min asibaaci wadii mikhlabin min aayri intaba waa xaaraantinimeeyey aw nasun ama nas gaara nasu taxriimin ama nas xaaraantinimeynaya bihi isaga uu ku soo arooray wixii nas xaaraantinimeynaya ku soo aroorayna isna waa xaraam sida xadiidka abi tacalaba ee bukhaari muslim wariyeen nabigu wuxuu xaaraantinimeeyey luxuuma alxumuri alahliyati dabeerahan dadka la jooga wax shigi ma aha hilibkooda waa la xaaraantinimeeyey aw yaqrubu ama u dhow minhu wixii nas taxriimkiisa uu ku soo arooray wixii shabaha dameerihii waa xaaraan baa la yidhi wixii dameero shabaha ama ka farcamana isagana xaraam weeye wixii dameeraha ka farcama waa laba marka inuu dameer noqdo iyo inuu baqal noqdo labadaa mid weeye saa darteed albikaalu waa xaraam farduhuma xaraamba fi lmadhabi nacam haa wa fi nasi la nusuustu markii loo noqdaayo xaaraam maaha xilibna faras la qashay oo la gowracay oo la cunay oo la cunay baa sugan nabigu jooga sal allau alay ali wasalam laakiin alximaadameeraha iyo wixii ka farcamay waa xaraam xayawaanaadka la garan waayey xalaal iyo xaraam waxay yihiin wuxuu ishaarayaa qaacido fuqahadu qaybo kamida ay qabaan baa jiro oo ah xayawaankani wuxuu suuradiisa leeyahay buu xukunkiisa qaadanayaa haddii la helo ka soo qaad xayawaan suura suuratulkelbi leh oo ay ah waxay leeyihin xukmulkelbi si wixii suuratulkhinziir shabahana jinsi lkhinziir buu kamid yahay raaci haddii wax xayawaan suuratulinsaan leh la helana gabareemaanyo maxalaal baa waxay dhaheen maya qaarna haa waxay ku salaysan tahay horta badbar hadday ku jirtana sabarun bay ku jirtaa la yidhaahdo made xayawaankii baxriga saydulbaxri bay noqon mise shibhul insaankaa loo deen intaba waxaa ka soka maray horta ma jirtaa gabrimaanyadu ma jirtaa weli wax arkay ma aragtan anugu walaaqo lagu soo sawiray maahane weli xataa nimankan discoveriga galbadda xayawaanka ku jira soo duuba noocyadiisa kala duwan weli wax soo duuba ma adag anoo iyaga raadinayaan aada waxyaabo badan u fiiriyey oo filimaanta record waxaa wayaan wafaaiqan discoveriga ay kasoo duubaan badda gaar ahaan waa nin badan raadiyey waxaan le waxaan gabriye maanyada laleeyahay bal mar un ishaadu inay qabato markii dambena kuwo badan maa la xiriiroo weydiiyey waaye laakiin wax arka hadduu idinku jiro waa ziyaadatu cilmiga inoo keena ayib kadaa waxaa lamidoo xaraama ma stakbathathu lcarabu carab waxay qashinsatay ay xumaysatay laa ma staaabathu waxay wanaajisatayna xaraam maaha wuxuu ku leeyahay xayawaanaadkii in badan baan nusuustu sheegin waxalaalay wixii aabtii dabaa'icda saliimada alahayd ay ka carartay ee ay qashiinsatay oo dhanna ma banaana masalada waxaa asal oo keenay silkaa in laga yidhaahdo ilaahay baa wuxuu yihi wayuxilu lahum اطayibaati wayuxarimu calayhim اlkhabaaif waxa waan wanaagsanna ilaahay waa xalaaleeyaa waxa xunna waa xaaraantinimeeyaa ayib wixii xunna waa xaraam khabiif iyo mustakbat ah wixii ayib ee wanaagsan oo dhanna xalaal weeye miqyaaska iyo miisaanka nas ma sheegin maxaa lagu kala miisaamayaa waxan waa wanaagsan yahay iyo waxan waa xun yahay mid waynu isla meel dhigi wixii laysku meel laysku wada raaca inuu ayib wanaagsan yahayna waa xalaal wixii laysku raacayo mustakbat mustaqdara inuu yahayna waa xalaal masaladaas si aad usii fahamtaan waxaa amfile idin siiyo fuqahadana shaaficiyada waxay yidhaahdeen hal yajuuzu aklu lbusaaqi wاlmakhaacati wاlmanihi xaakada ma la cuni karaa halalawadhin candhuufta ma la cuni karaa qofaan qofkeedii ahayn hal yajuuzu aklu lmanihi biyaha shawada ma la cuni karaa masaladan waa xaraam haddaad tidaahdo ma daliilu baa kuu taalla waxay yidhahdeen qaacidat istikbaaf bay geliyeen wayuxarimu calayhim alkhabaaisa geli khabaaif wey waxaan cunitaankoodu baabulakli markii la yidhaahdo khabaaif wayay yidhahdeen walidaalika xaruma akluhaa likubsihaa haddii aadan dee qaacidadii istikbaafka qaadanin waxyaabo badan baadan taxriimkooda meel la u heleyni walidalika imaam shaafici fi kitaabi um usuul taxriim markuu ka hadlaya alasl raabic oo yihi acamu lusuuli wa ahamuhaa qaacidat listikbaati wey daabitkii loo celin lahaa baan u baahanay marka khabiif maxaa ah dadkii kale oo dhan hortaan carabta ahayn meesha ka basaan iyo kuma jiraan oo maxaa dhacay waxyiguu soo degay qowm buuna la hadlahayey qowmka lala hadlahayeyna iyagaa qaacidada asaaska ahaa alkhabiisu waalayibu inay kala saaraan biluqatihim buu ku soo degey calayhim buu ku soo degey nabigu iyaguu ka mid ahaa awal man yadkhulu oo la hubo waa iyaga inta kakala mashkuukun fiihiiyo madnuunun weye marka inta kala reeb horta masaladii shareecadii qaacidadii dhannayd ee taxriimka iyo taxriirka carab uga dambe halkaa horta meel halagugu xiro adu gadaal baad ka timid diintu gadaal bay kaa soo gaartay horta carabin baa daba fadhidaa iska joog carabtii kala reeb carabtii waxay dhahaan kala qaad ma carab oo dhan buu markaa kusoo wada degay hore suuraddu waa suura makiye maya qoraysh buu kusoo degay xadiidna wehesho الناaس تبع لqرayشhi مؤmiنهم لمؤmiنiهم وكاaفiرهم لكاaفirهiم hadaba nimankii qrayشh keliya laakiin ha ku koobine carabtii jaزيiradday markii dambe ansaar baa soo baxday oon qrayشh ahayn ansaar si looga tallaabsadaa adkaatay marka marka jaزيiraة الcarab ku soo ururi bay yidhahdeen ayb jasiirat lcarab marka lagu soo uruuriyo saddex u qayba iyagii niman xoolo jira oo duurjooga oo waxalaala waxay arkaanba cunoo diirto baahi ee gaajan naftu ka qaaday nin baahan mowta wax buu iska cuni nimankaa waa kuwa yimi bay yidhaahdeen maxaad cuntaan kullu maa habba wadabba ilaa umma xumayni marka laga weliyahan umma xunayn caafiya umma xumayn caafiyada alla hadlay taa mooyeen wax socdoon dhaafnaba ma jiro quraanjo hadday tahay hadduu jiir yahay wax socda dhulka dusiisa kullumaa habba wadaba waan cunaabay dhaheen kuwa marka ajlaafu licraab baa lagu dhihi gabaadiyaha duurgalka xooliyo geel buu la jiraa beer ma leh magaalo ma leh naf iyo gaaja waxan buu geysa de maanta markaad jiir gaajo u cunto oo beri u cunto oo beri dambe u cunto cuntada caadigu kaaga mid noqon karatu lmasaasi tudibu lixsaasa dheh horta qolada ajlaafu lbawaadi tureeb iga reeb iyaga kow qolyo reer magaalkaa ee dheragsanna iga daa kuwaa dheragsani dheragtu intay ka badbadatay bay waxalba qashiinsanayaan ilaa shaaha xumbada saaran ay qashin u arkaan wax walba way qashiinsan koobka ruux baa ku cabay buu qashiinsan marka qoladaana haddii la yidhaahdo ummaddeeday iyo xaraj qolyo dheragtu intay ka badbadatay wax walba ka mashiiqsanayaay qaacidadaa raacid waxay dhaheen marka nimankii xijaaj magaalooyinka ku noolaa dharag badanna ma jirin gaajo adu badanna ma jirin carabtan la sheegayo waa carabulxijaaj mudunkeeda kii ku noolaa carabtii shaam iyo meelaha barwaaqada iyo sawaadul ciraaqiya ku noolaabaa la riixayaa dhinacna waxaa la riixayaa kuwa buuraleydan yaman iyo meelahan ku noolaa iyo jasiiradda buuraleydeeda kale ee qaxarka ku noolaa nolosha adag labadaa qola ka saar bay yidhahdeen calaa kulli xaal isasiye reebreebkii ibnu qudaama fi lmuqni iyo nawowi fi lmajmuuci iyo kayrkoodba qaacido saasay soo taqriibinayaan soo dhoweynayaan qaacidada juziyaadkeeda waxyaabaha la isku qabqabto laakiin mabdaa guud khilaaf kama iman karo wayuxilu lahum ayibaati wayuxarimu calayhim alkhabata maa sabra kadaa waxaa sidoo kale xaraama dheh mastakbatat alcarabu carabi wixii ay qashiinsatay khabiis ku tiriyeen dibaacdooduna ay ka carartay xilliga xaaladda abiicadii mustawi ay ku jiraan laa mastaطaabatu waxay jeclaysatay u wanaagsanaaday maaha dhibaato male isago xaraam maaha walilmuطari qofkii daruuradu haysee nafahaysay xal u banee min meytatin bakti u bane waxad uga banaysaa maa sabda wixii celiya quwata alcamali camalkiiyo awoodda xooggiisa qofkii celinaye inuu qof shaqayn kala noqdo oo nafi ku jirta ahaado wixii sadurabaqa ay dhihi jireen wey qofka hadday daruuro ku timaado waktigii xalaasha ku banee saa darteed ilahi subxana wataala meytada markii la xaaraantinimeeyey waxaa la yidhi ilaa ma durirtum ilayhi waxay daruuro idiin banaysa maahane addaruuratu tubiixu lmaxduuraatina waa la yidhi laakiin meytadii misoo ka cuni karaa wixii qadrulxaaja iyo baahi ah ee naftiisiiyo noloshiisa uu ku badbaadin karo qaacidadii baana la raaci addaruuratu tuqadaru biqadariha inta baahidu ay tahay baa lagu ekeynayaa mualifku wuxuu yihi baabu lmusaabaqa musaabaqadu waa wax tartana ama ha noqoto gaadiid iyo wax lagu tartamayo orod ha noqoto ama xoog iyo lagatan ha noqoto ama shiish iyo wax la tooganaya ha noqoto iyo wixii lamid ah haddaba musaabaqadu waxaa loo tartamaa tartanku waa inuu yahay tartan qofka muslimka ama diin ama adduunye ka anfacaya inuu yahay ama diin ama adduunye ka anfacaya tartanka haddaba isagu wuxuu yihi tasixu way asaxdaa fi dawaabi gaadiidka iyo wasihaami fallaaraha iyo waxa la gamo labadaa nooc bay ku asaxdaa in gaadiid lagu tartamayo oo lagu oratamayo oo lileehi oradka anaa kaa dheereeya ama wixii kale loogu tartamaya xiyal dagaal ah xilligii nabiga alay slam waa jiri jirtay in fallaaliya waxbaa la gan iyo xabad iyo waxbaa la shiishi lagu tartamo oo iyadana xarbigi iyo dagaalka iyo jihaadka wax ka tari labadaasba waa la ogolyahay saa darteed buu nabigu xadiidka abi wareera waa kii lahaa ee tirmidi abu daawuud iyo axmed iyo keyrkood warinaye ama axmed iyo sunanka afartaa baan dhehe laa sabqa ilaa fii khufin aw nasrin أو xaafiri laa sabqata barataniya tartan wax lagu kala qaataay ma jiro ilaa fii kufin kufku waa waxa cagaha geeloo kaleeta leh oo orda aw naslin wax fallaar aflahoo laganayo aw xaafirin wax qoob adag leh sida fardaha oo kale xaafirku waa fardaha iyo wixii lamidka ah ee qoobka adag leh kufkuna waa geele sidiisoo kale waxa oo isagana cagta ballaaran ee jilcisan leh macnaha xilligaas geele iyo farduhu gaadiidka safarta iyo dagaalkay ahaayeen gaadiidka ordee lagu tababartee lagu tartamana way ahaayeen gaadiidka saa darteed fi dawaabi bay soo gelayaan wax kastaoo maqaamkoodii gala baa lagu tartami karaayoo gaadiida ama gawaari ha noqdaan ama mootooyin ha noqdaan ama dooma ha noqdaan ama diyaarada ha noqdaan laakiin shuruudii musaabaqada in la helay iman doonta weeye wixiina waxuus mujarad takasub maal waa inuusan noqone wax manfaco kaleo caaidla waa inuu yahay wastihaami waa naslinkii wax la tooganayo oo la gamayana waa lagu tartami karaa nabiguna saxaabada laba qaybood oo meel intay wax dhigteen shiishka ku tartamayuu soo maray markaasuu wuxuu yidhi gana qorwiidaanaadin la jiraa qoladii kalaa fadhiisatay marka maxaa dhacay buu yidhi qoraad la safartay bay yidhahdeen bes wada gana buri waa idinla wada jiraaye nabigu sala allahu alayh alih wasalam taasna waa la ogol yahay waxa la wixii booskeeda galee xabad iyo wixii lamid ahaa fallaaraha iyo wax kastaoo la gamayo baa iyadana booskoodii gelaya laakiin laa sabqadaa cumuumkiisa waxyaaba kalaa lagu takhsiisiyeyo labadan khusuusku keliya ma aha waayo xadiid duruqdiisa culimmada qaar badan ay taxsiiniyeen baa jiro nabigu musaabaqa lagdan inuu galay oo qisadii rukaano ahayd oo la lagdamay ninkaasoo dhinaciisa dhulka wax dhiga la waayey uu dhowrjoor isu dabamariyo oo dhulka dhigay ninka qisadii uu ku islaami jiray oo riwaayaadka qaarkood dacfi iyo wax ku jiraan laakiin majmuuca duruqdu waxaan filayaa xasan inuu gaarayo daba waa wej kaloo isagana musaabaqadi iyo tartanku ay ku iman karta oo geli karta weeye wa min hunaa bay cala alcumuumi hadday wax manfacale tahay maxaa dawaabta loogu tartamayaa liannaha tanfacu fi lxarbi dagaalkay wax ka taraysaa kuwan fallaarahana dagaalkay wax ka tari muxuu musaabaqadan ula galay musaaracadiiyo lagdankaa nabigu sal alay wasalam shardiga islaam baa ku xirnaa haddaba hadday diinta wax tarayso ama jihaad iyo dagaalha wax ku tarto ama dacwiya khayr waxa ku tartee musaabaqada fii hada albaabi wixii noqdaaye asal ahaan waa bannaan yaho waa la ogol yahay walidaalika waxaa bannaanaatay musaabaqadii cilmiga iyo qur-aanka iyo khayrka lagu tartamayey si dadka loogu dhiirigeliyo inay khayrka bartaan min hadalbaabi bay bannaantay bishuruudiha iyadoo la eegayo shuruudda kow waxaa kaa in culimad haddii loog yahay masaafatu lmaraami waxaa la ganayo meesha loo ganayo ama gaadiidku meesha loo tartamayo waxa lagu tartamayo ee lagu kala badinayo in la garanayo la yaqaano wey wailaa musaabaqa iyo tartan ma noqon karto tartankuna soomaalideenna curfigeenna iyo dhaqankeenna kamid buu ahaan jiray orad baa lagu tartami jiray minaanu dadku dhalay aan garanayn oonan soo gaarin isaga baa waxaa liigu yidhi hebel feti nin la dhihi jiray fardahaa lagu tijaabin jiray faraska orodka badan fetin hala tartamaa la dhihi jira hala oratamo hadduu farasku fetin kagaara ama ku dhoweeyo faras orod badan buu ahaan jiray haddii kalena wax maalaayacni iska ahaan jiray waa laga horeeyaa marka dad baa ilaahay orodkaasoo kala siiyaa sidii saxaabigii salaamtan aku radiallahu canhu ardaah oo kaleeto ciidankii duulaanka ahabu intuu ka hormaray oo nimankii soo arki gaaray oo soo noqday wuxuu yidhi halkaasay sii marayaan jidkaasay halkaasay sii marayaan marka dad baa ilaahay orod dheeraada siiyaa kaa waa lagu tartami karaa soomaalidu waxaa inaga laakiin xooggiiyo laga tankana waa lagu tartami jirayo ninkii ninka waa kii kaga siiyey ninku hay legdee xooga ku laabnaaban la yaabanayo waa ninka yidhi laakiin waxaa u ta laba qiso baa daraa'ifta aan ka mid ahaa mid nin ilaa oo aada u orod badan baa la oratan la yidhi orodkii baa laga badiyey marka ninka ninkii shalaalaa badiyey waxay war ninkii ilbugalayahay see kaaga badiyey kaasuu rag waana meeluu ka baxayna kaasuu xiri ma nin la xaban ayaa la oratabi karaa nin la xabay xanuun baa wada lagu ishi ishiibaa xanuunaysa buy ninka xanuun baa cayrinaya marka badna la xabanaya baan la oratay karaa midna waa laga sheegay ninna markii uu arkay ninka xoog uu ku booday ba xagga markuu booday xag u booday isaga odhawaasee nin badhan u bedi qasaa la yidhaha nin badhan u bedi xaggaaad niga bedi ama xaggaasaa uga bediyey laga sheega wey marka tartanka saas oo kale tan orda xataa haddii lagu tartamayo waa la ogolyahay orday lagu tartamana waa la ogolyahay laakiin shuruuda shardiga koobaad waxa lagu tartamayo ee lagu kala badinayo waa in la xadido la yaqaano hadday masaafo tahay hadday macluumadii cilmigii in go-an tahay haddii waxaan la tooganayo halkee markaa kaga dhufanno baan kala badinaa wey ma waxoo dhanba ma qayb xariijin dhexdeed iyo meel gaar ahba wixii waa in la garanayo haddii kale wax majhuula marka loo tartamo natiijo lama gaaree munaasaco iyo muran iyo qaylo unbuu dhaliyaa in culimada haddii la yaqaano masaafat lmaraami taana waxaa loo jiri sha nab ala sl xadidka ibni cumar ee saxiixeynka waxaa la yihi saabaqa bayna alkhayli farduu tartansiiyey fa ursilat ilatii dumirat fardaha waa laba qaybood fardo safar iyo orod loo diyaariyey oo iyagoo si fiican marka hore loo dhaqaaleeyey maalmihii dambe cuntada iyo cabitaanka lagu yareeyey intii muddo ah oo calooshii weyneyd ay kor bogga u laalmay udmira taasaa la yidhahdaa fardo intii la yargaajeeyey xooggiina waa ku jiraa biyihii iyo dhacaankii iyo jilaycii badnaana waa ka ba-ayo boggeedu waa laalmay midna lamtuban mar baa la yidhaahdaayo say u cunaysa calooshiibaa raashin uga buuxaayo calooshaa wey isku orad ma aha tani tan lama tartami karto nabigu wuxuu isu maray allatii dumirat talla bog laalay buu isu maray wa amaduhaa alxafyaau ilaa saniyat lwadaac xafya meesha la laga bilaabo ilaa saniyat lwadaac la gaaro baa lagu tartamaya masaafada bilow iyo dhammaad baa la xadiday walatii lam tudamarna gaar baa loo tartansiiye caloosha ama waxoogay la gaajaynina la adkaynin markaasuu nabigu wuxuu lehay saxaabigu wa amaduhaa saniyat lwadaac ilaa masjidi bani zureyq baa meel ka dhowey saasuu nabigu sal sl slam masaafada in la xadido waa loo baahan yahay sida loo xadidaya keebaa badiyey waa sidii cali radi allahu canhu ardaahu uu sameeyey cali baa nabiga u diray oo wuxuu yidhi maanta fardaha tartankooda iyo say u kala bariyaan hawshaa qaba adiga isna nin buu u yeertay dee fardaha tartankoodii meeshay ka soo bilaabeenna waa in la ogaado meeshay say usoo wada bilaabeen meeshay ku dhammaadeenna waa in la ogaado nin buu istaajiyey meel bilow ahayd isna dhammaadku tegey ninkii bilow aha wuxuu yidhi fardaha sin dhagahooda sin waxaad tidhaahdaa hal maru dhawaaq waxa kama hagaajisanaya kooraha xiranaya xari qaadanaya wax hagaajisanaya ma jiraan markay wada diyaargaroobaan fakabbil alaaan saddex jeer allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar dheh sii wadadaa marka akbarta u dambaysa ha wada boodaan hadda sidin baa loo yidhahdaa sooma calaamadu baa loo sameeyaa isna wuxuu tegay meeshii nihaayada ahayd laba dhagax buu dhigay laba nin buu istaajiyey xarig buu labadii dhagax isugu xiray xariggaa dhagaxaa xarig buu ku soo xiray kan kalena wuu ku xiray labada ninay istaagay yuwa buxuyo muqtasaar suulka iyo farta dhexdooda xarigga geli adna geli fiiri labadiinu isfiiriya farasku hadduu madaxa kala horeeyo ama lug kala horeeyo ama dhag kala horeeyo waa ka badiyey intiin baa hadda la sameeyaa wax badanoo cusub oo lagu soo kordhiyey mala cali radiallahu canhu ardaahu xilligaasay soo jiri jirtay in la kala badiyana miqyaas iyo qaacido waa in loo sameeyo lagu kala badiyo meeshii loo kala badin lahaa waa in la xadido meesha laga bilaabaya waa in la xadido meesha aan tooganno haddaan halkan fadhiisto adna halkaa aad tagta agteeda maad tartamaynaa marka dadku waa inay u sinaadaan natiijadana si loogu sinaada tartankeeda iyo wasifatu ramyi qaabka loo ganay iyo meesha la gamayo waa in la yaqaanaa haddii kale waa wax majhuula laguma kala bixi karo ayb sawaaun yudhiru lmaala maalka xoolaa la qaadanaya marka xoolihii yaa bixinaya wey wuxuu leeya xoolaha laba wej way banaan tahay xoolaha hal mid inuu midkood inuu bixiyo waa la ogolyahay kan kala tartanku ku jiraa xoolo kama baxaan hadduu ku guulaystana xooluhu qaataa hadduu ku guulaysan waayana waxba ma khasaaro taa waa la ogolyahay waxaa kaloo la ogol yahay labadan tartamaysa cidaan ahayn inay kharashka bixiso oo tiraada annagaa bixinayna sidaada musaabaqaad kuu badan yihiin taana waa la ogolyahay tu saddexaad labadaba lacag inay dhigaan sow ma aha waa la ogolyahay laakiin bishardin qof saddexaadan waxba bixinin tartankana inuu qaado ay dhici karto waa inuu dhex galaa hadday labadooda isku soo haraan keliya ama qofka lagu soo darsaday oo maxlal yahay aan waxba isagu qaban karin wuxuu wataba wax tartan geli kara maaha ama labadooda keli labadana lacag bay bixiyeen kunkeen kun baan keeni isku dar keeni badiyaa qaadan muxuu waa qamaar intaasaa rabaa in lagu yihahdo dhegeyso marka sawaabun waxaa isku mid a yudhiru lmaala xoolaha ha daahiriyo ha bixiyo shaksun qof oo minhumaa midkood labadooda ka mid a hal qof oo midkooda ha bixiyo ow aakharu ama qof kaloo labadooda midnaba ahayn ha bixiyo waa la ogol yahay taasna ishkaal male cid kale hadday bixiso iyo midkood hadduu bixiyo khilaaf saasiiba kama jiro cid kale hadday bixisana tuu nabigu uu bixin jiray wey sal allahu alah ali wasalam in akrajaa wain akhrajaa labadoodu hadday bixiyaan fahuwa qimaarun waa qamaar weeye oo minhumaa labadoodu ay sameeyeen ilaa idaa muxallilun mid u xalaaleeya beynamaa dhexdood inuu gala maahani waxay yidhaahdeen hadday labaduba wax bixiyaan qof saddexaad oo xalaaleeya oon waxba bixinin oon aamin laga ahayn isagana inuu badiyo koobka qaada ay dhici karto waa inuu ku jiraan xadiidka abu horere u dariishadeen axmed iyo abu daawud iyo numaajihii warinayeen bayhaqi xaakim wuxuu leeyahay man adkhala farasan bayna farasayni laba faras ninkii faras dhexgeliya laa huwa laa ya'manu an yasbiqa inuu isagu badiyana aamin lagamaho waa dhici kartaa falaa ba'sa dhib mala hawshaas waman adkhala farasan bayna farasayni ninkiisa laba faras faras soo dhexgeliya wa huwa ya'manu an yasbiqa inuu badiyana aamin baa laga qabaayo isagu rajo maba lehba fa huwa qimaarun qamaar wey xaaraan ah xadiidkaa sanadkiisu waa daciif oo ma sugna kaasayse fuqahadu u daliishadeen masaladan waxaa kaloo isla masaladan ay u daliishadeen iyadana laakiin aan ku caddayn xadiidkii ibni mascuud oo imaamu axmed wariyey isaga naxwuhuna imaamu axmed baa wariyey min xadiidi rajulin min asaxaabati macnaha xadiidku waxaa weeye alkhayru alaaatun saddex weeye qof ilaahay darti iyo jihaad u xayirtay iyo qof tartan iyo qamaar u samaystay iyo qof danihiisa inuu ku guto isagana baahidiisa dadka kaga asturo u samaystay midkana ilaahay baa ku asturaya kana ajir baa loo qorayaa wa farasun lishaytaani dheka saddexaad marka faras shaydaan leeyahay oo muxuu yahay faama aladii lishayطaani iska iska leeyahay faaladii yuqaamiru aw yuraahinu calayhi midka qimaarka ama tartanka u samaystay wey waa fardaha hadda jire lagu tartamo ma aragteen kuwa farasu shaytaani wey wax kalaba looma samaysto hadda tartankaasaa loo samaystaa amiir hebel farduu leeyahay boqor hebel farduu leeyahay taajir hebel farduu leeyahay fardahoodiibaa tartamaya xoolaa la kala qaadanaya faraska ujeedadaa buu yaallaa faruusu noocaasi gaag waxaas noocaasi faabaabu lqimaari weeye faraskuna faama aladii lishaytaani faladii yuqaamiru aw yuraahibu calayhi weye waxay yidhahdeen haddaba faraskan saddex weeye faraskan muqaamarada waxaa lagu xambaarayaa laba farasoo labadaba nimankii lacagta ay bixinayaan baan ku xambaaraynaa labada suuraba halkaasay fuqahadu yidhahdeen dabcan waa madhab ay jamhuuru fuqaha ay qabaan raxmat ullahi calayhim marka ilaa ilaa muxallilun in mid xalaaleeya baynahumaa uu kala dhex galo kaa xalilaya wasfigiisu muxuu yahay maa ayi ladii faraska taxtahu isaga hoostiisa uu saaran yahay kuf-un wuu dhigmaa limaa taxtahumaa iyaga hoostooda waxa joogay saaran yihiin waa faras fardahay saaran yihiin u dhigma nin saaran yaqnabu dheef qaadanayo guulaysanaya in yasbiqumaa hadduu ka hormaro lan yaqnama aan waxba gudaynin ay in subiqa haddii laga hormariyo laga badiyana isaga waxama bixinayo isaga haddii uu badiyo ou ka badiyana wixii waa qaadanaya loo tartamayo haddii laga badiyana waxba bixin maayo faraska noocaasa ee kufka u ah fardahan ninkii wata ninkaasaa waxaa la yidhahdaa almuxallil saa darteed way bannaan tahay kaa haddii la helo haddii kale labadeennaba aan wax bixinno keeni badiyana xooliha isku qaado waa baabulqamaar bay yidhaahdeen halkaasaan ku dilayna wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk